أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorka roon dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose mu'asasada alkataa'ib oo baahisay filim cusub oo xiise gaara leh kaas oo ah hadiyadda ciidulfitri ee sannadkan bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib mid ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada oo walaac ka muujinaya taqadumka mujaahidiinta ee duleedka magaalada muqdisho tartan cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka furmay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dowladaha saliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska oo ku amray murtad gurguurtay in uu la heshiiyo xubnaha mucaaradka ee kooxdiisa
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo talaadaa taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaalkan ayaa maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta waxaana looga dilay sagaal murtad waxaana dagaalkani uu imaanayaa xilli shalay uu dagaal ka dhacay isla duleedka degmada afgooye murtadiyiintana looga dilay toban murtad oo uu sarkaal ku jiro loogana dhaawacay afar iyo toban kale waxaana dagaalkii shalay intii uu socday looga furtay maleeshiyaadka murtadiyiinta laba qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m ah iyo mid r b g ah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim cusub oo xiise gaara leh kaas oo ah hadiyadda ciidulfitri ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ismaaciil salaad guuleed ayaa filimkaasi soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
kasabaan kasabaan baan nabad saakinahaayo sukuun filimkan oo soconaya muddo soddon iyo laba daqiiqo ah ayay mu'asasada alkataa'ib ugu tala gashay inay muslimiinta kala qayb qaadato dabaaldegga munaasabadda ciidulfidriga isdaarkan oo xiise gooni ah leh ayaa looga hadlay halgankii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulla xasan iyo halyeeyadii hormuudka u ahaa halgankaasi waxaa si gaar ah filimkan diiradda loogu saaray halgankii jihaadiga ahaa ee sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan oo ka mid ahaa halgamayaashii daraawiishta ee la dagaalamay gumaystihii ingiriiska geesiyaasha mujaahidiinta ah ee gobolkan ugu saamaynta badnaa taariikhda bariga afrikana kule safaxaadka dhalaalaya waxaa ka mid ah sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan allah ha u naxariiste ma sideetan hulubaho sajacuu aan baqayninba sifihii bedagaalka sanadii xidhataye
sheekh bashiir sheekh yuusuf wuxuu sannadkii kun saddex boqol laba iyo labaatankii hijiriga ku dhashay xarunta ay daraawiishtu ku lahaayeen magaalada taleex ee gobolka sool wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah oo ku caanbaxay cilmi iyo cibaado faafinta diinta islaamka iyo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha gaalada sadarkii cilmigii iyo suuraddii albuqraa sumcisay baa umashaye
cabdulle xaaji oo ah taariikhyahan soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadlaya in sheekh bashiir uu mar kale dib boorka uga jafay jihaadkii lagula jiray ingiriiska kadib markii uu liicay halgankii daraawiishta in yaro taariikha oo halkaa ayaan ku daraynaa waxaa jirtay sheekh bashiir waxaan la kulmay labiiyo siddeetankii mise saddexiyo siddeetankii sayid maxamed cabdulla xasan inankiisii oo ahaa sayid cabdikariim oo arsooba aanu ku kulannay wuxuu yihi markaan dalka ku soo noqonnay kolkuu ingiriisku na qabtay ee daraawishu jabtay caadan baana la geeyey buuri oo naloo masaafray deedna kolkaan dalka ku soo noqonay waxay ahayd buuri toddoba iyo labaatankii iy- iyaan soo noqon yidhi bilowgii waxaan berberaan kasoo dirnay hargeysa aan nabnu yidhi markaasi reer hargeysa yaa aad noo soo dhaweeyo xoolaana loo qalo xoolaana la shiiday deedna burcaan tagnu yidhi burca markaanu nimidna haddana dadkii reer burcana soo dhaweeyeen oo geel bay noo qaleen oo xoolay noo hurriyeen oo lacag bay noo siiyeen buuri marka cabdikariim baa igu yidhi burcaanu ku koranay sheekh eh, sheekh bashiir wuxuu yidhi sheekh bashiir cabdikariim oo daraawish innagaa ka noqo dee jihaadkuna waa waajibi nasaaranaya aan gabanayna maahe aynu bilowno ayuu yidhi markaan wuxuu yidhi waa taalayna daba socde daraawish gaalo soomaalidun baa na ka dhigta dee innagana soomaalidun baa ina layna sheekho miyaan karayna deedna annaga ingiriis baana musaafiriyo carro ogaadeen baana la keeni wey isna waa kii jihaadka bilaabay buuri sidoo kale filimka ayaa lagu soo qaatay ka hadalka manhajkii diimeed ee sheekh bashiir ee budhigga u ahaa jihaadkii uu la galay gumaystihii ingiriiska waxaanu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaara sheekh bashiir manhajkiisa oo ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada saxa ee waxaana laga dheehan karaa arrinka suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid ah ee wuxuu lahaa sheekh bashiir maka waxaan u tegey dembiga inaan muluq ku sii yaaya ragna maqadindoon buu ahaa maan la waasideeyey madaadka iyo xadradu waa maxaan meher ka noolayne jihaad baa ka mudan loo maraa laba masaafoode waa inaan munaafiqa sidii maxamed laayaaye allahuma salli wasallam baaraka caleyh waa inaan muqunshaa kufriga meelu joogaba eh
sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa halgan iyo nafur badan oo uu ku bixiyey jihaadkii uu la galay gaaladii ingiriiska kadib wuxuu shahiiday isagoo ku taagan dariiqii jihaadka iyo la dagaalanka cadowga
weeraro isdaba joog ah oo uu khasaare lixaad leh ku gaarsiiyey gumaystaha ingiriiska kadib waxay gaalada reer galbeedka ugu dambayntii go'aansadeen inay weerar ballaaran ku qaadaan sheekh bashiir iyo ciidankiisa dagaal geesinimo iyo nafur leh kadib wuxuu sheekh bashiir ku shahiiday deegaanka buurdhaab ee gobolka togdheer sannadku markuu ahaa kun saddex boqol lix iyo lixdankii hijiriga waxaan allah weydiisanaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo uu helna uga dhigo ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxasuna ulaa'ika rafiiqa sanqaroorkiiyo saadiyo
فيطلب المجد التليد بالرقاد والمنى ما المجد إلا بالنضال بالجهاد intaasi kadib filimka alkataib ayaa soo bandhigaya bandhigga xerada tobabarka ee sheekh bashiir sheekh yuusuf loogu magacdaray oo ay ka soo qalinjibiyeen majmuucaad isugu jira dhallinyaro iyo waayeel mujaahidiin ah kuwaasi oo ku sugan dhabbihii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee la dagaalanka gaalada
أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا حسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا mucaskarkan oo ay ka soo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka soo muuqanaya culimo abwaano iyo geesiyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaasi oo soo bandhigay tobabar milatari oo ay ku soo qaateen mucaskarkani سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah mujaahidiintii ka qalinjibisay mucaskarkan ayaa ka soo muuqanaya filimkan isagoo sharaxaya waxyaabaha uu ka faa'iidaystay tobabarkan aniga runtii ilaahay subxaana wa tacaala madi- mahadiisa qorigan waa markii igu horraysa weeyaan oon gacanta ku qabto oo mucaskarka dhexdiisa oo aan markaa furfuro oon xerxero weliba qaabka loogu dagaalamayo wax weliba aan ku bartay waa markii igu horraysay weeyaan allaahu akbar allaahu akbar marka kan keliya ma ahanee qoryo kalena oo ka waaweyna waan barannay allahan ugu mahadinaa subxaana wa tacaala marka ikhwaani waxaan leeyahay qof kastoo maanta doonaya muslimiinta inuu xurnimo ku noolaado raganimo ku noolaado sharaf ku noolaado ikhwaani fi jihaadkaas oo haleeldhado jihaadkan ha yimaado wallaahi jihaadku waa sharaf wey jihaadku waa cizi wey jihaadku waa dadnimo wey ikhwaani fillah halkan ha soo gaaraanaan leenahay halkaanaa nolol ah halkaana wanaag ah halkaana cizigaana sharafteena ku sugan yahay abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo isaguna ka mid ahaa geesiyadii ka soo aflaxay mucaskarkani ayaa ka soo muuqanaya muuqaalkan dhagahay sii yoomayo dee qorigani waa r b t oo waa taqaanaa waa qorigaan imika waxa weeyaan baryoolkii la shiishayay aan ka jiray ilaahay baa mahadlay rabbi baa igu aadiyey waxa weeye saasun baan insha allahu cadowgana ugaga shaqayn doona ilaahay waxaan ka baryayaa ilaa laga gaadho diyaarad inuu ilaahay ii fududeeyo ilaahay sidaasaan ka baryaya wax kasta oo gaal lagu dilay inuu ilaahay ii fududeeyo ayaan ka baryayaa waayo shiishku waxa weeyaan ammaantii ambiyada irmuu bani ismaaciil fa inna abaakum kaana raamiyan abbihin baa shiishiyahan ahaa ilma nebi ismaaciilow liifa shiisha waxaynu isku ognahay yar iyo weyn sidii gaalada indhaha xabadda loogaga soo saari lahaa in la barto waa mahadsantihin abwaan nageeye cali khaliif oo mucaskarkani ka soo baxay islamarkaana ay hareerihiisa taagan yihiin ciidanka mujaahidiinta ee tobabarkan u soo dhammaaday ayaa fariimo u diraya cadowga allaah iyadoona halkaasi sidoo kale uu tix gabay ah ka jeedinayo abwaan gamaadiid annagu waxaanu nahay wiilal soomaaliyeed oo muslimiina oo u halgamaya inay diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ay difaacdaan waxaa la yaala waxaa kale ee magaca ay gaalada dagaalka aanu kula jirna ay noo bixisay waxaa beeninaya ragga halkan joogay iyo himiladooda iyo horena waanu sheegay haddana waan ku celinaya annaga waxaanu nahay waanu ku abtirsannaa axmed gurey waxaanu ku abtirsannaa sayid maxamed cabdalla xasan waxaanu ku abtirsannaa sheekh bashiir waxaanu ku abtirsannaa sheekh xasan barsan annaga ubadkii kuwaas ay ka tageen baanu annaguna anigoo saryadan maanta halkan jooga matalaya ardayda halkan waxaanu ballan qaadaynaa biidnillaahi tacaala ama waanu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaf laanu dhiman gocasho raggii dagaalku naga dhexeeya markaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annaga jidka keliya ee noo furan waxa weeyaan inaannu isdifaacano oon idinka guulaysano ama inaannu shahiidna labadaa jidoo keliyaa noo furan annagu jid kalama haysan
waad aragtaa ragga ay hareera taagan taasay soomaalidu ku mahmaahdo sadar muuqdaa su'aal uma baahna jamiica almuslimiin fii anxaa'i alcaalam waxaan leeyahay damiin iyo ninkii liita iyo duxurka yeelkiiye dumbuqiyo ninkii sanadley dalabu meertaaye dabka booba weynoo jihaadayina bidkeene
bulshada ku dhaqan degmada buulo fulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
kuwan waa dufcad ka mid a ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo dhowaan ka qalin jebiyey xerada tababarada ee sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ka mid ah mucaskaraadka ka furan wilaayaadka islaamiga ee lagu diyaariyo mujaahidiinta u soo nafiiray jidka allaah iyo jihaadka lagula jiro gumaystaha ku soo dulay waddanka
boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buula fullaay iyo nawaaxigeeda ayaa xalay ka faa'iidaystay bandhig loo sameeyey oo ku aadanaa filimkii loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo muuqanayaan culummo odayaal dhaqameedyo abwaane iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo sameynaya tobabar ciidan oo noocyo kala duwan isugu jiray waxaa filimkan lagu soo bandhigay agagaarka masaajidka jaamac ee degmada buula fullaay waxaa arrintan soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin waxaana fulintiisa iska lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo kan degmada buula fullaay waxaa bulshada loo soo bandhigay filimkii cusbaa ee kataayib ay baahisay kaasoo ay ka soo muuqanayaan sidaan hore u sheegnay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culummo nuqabo abwaano iyo mas-uuliyiin kale kuwaasoo soo bandhigay tababar ciidan iyo weliba sidoo kale furfuridda qoryaha noocyadooda kala duwan dadkii isugu soo baxay fagaaraha lagu soo bandhigay filimkan waxaa ka mid ahaa odayaasha wilaayada islaamiga ee baay waxaan la kulannay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan oo faahfaahin ka bixiyey waxa indhihiisa uu ku arkay عليه السلام ورحمة الله وبركاته هو أن هو هاي مقعي عبد الرزاق معلم حسن واي آن، الحمد لله رب العالمين حنداونا هنا معسكر كي شيخ بشير شيخ يوسف آن، أي كغيب قلان آن، داد مسؤولين أه علماء الدين آن، إيو مكاتب كلا دوان ك- هاد هاد وحا حد يا شيخ محمد جمال شيخ محمد قرارة كهري آن، علماء بدنا إيو مقطع وحا حد إيو مقطع وحا وي هب لفرفر أيو سيد باك أمي إيو قرية آه، آكي إيو aad hubka kala duwan oo hadda la furfur ay xidhayaan culammada iyo waxa weeye waxa waye iyaga oo dabkii ka boodayo iyagoo meel kor oo jaraanjaroon iyo kasoo dhacayo een waxa weeye noocyadii ee, mucaskarka uu ku koobnaa oo dhan ay samaynaan ii muuqda maasha allah hadda waxa weeye awal dee dhallinyaraa la arki jiray hadda waxa weye dad waayeelay odayaal wax harayba ma laha hadda intaa kadib waxaan mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buula fullaay ee filimka daawanaysay kuwaasoo iyagana sharaxay waxyaabihii filimka ay ku arkeen waxyaabihii aan ka fiirsan waxaa ka mid ay mu'askirkii weynaayey sheekh basiir sheekh yuusuf allah u naxariiso ee, ee, un aran meesha un ka daawan mucaskarka waxaa eedsi iyo shiidadayaaw ee, dad waaweyn oo odayaal ay inay diyaargarow iyo tababar iyo suubiyaan dad waaweyn oo odayaal ay oo kirta iyo madaxta ilaa marsadeen oo yacni si qor u furfuraa lehin iyo si u baradeen iyo si wax u shiishaa lehin markiid artay isala layaabtay taasaa marka yaa yaa ii bahda cabdi cali aadan degmada buulafal ayaan joogaa saaxiib Eh, waan ku dhowahay idaacatul andalus Eh, filinka ugu dambeeyey sheekh bashiir maasha allah aad iyo aad aan u soo dhowaynaynaa filinka waxyaalo badan aan ka fiirsanay mu'askarka waxaa ka soo muuqday sheekheena sheekh maxamed garaar iyo sheekh maxamed jamaal cabdiwaxaab gamaadiid iyo abwaandhegeeye aad iyo aad baan u xiisaynaynaa caawa farxaddeena lama qiyaasi raggaas waxaa ka mid eh wax badan oo dhoole tus eh meeshaan aan lagu sheegi karin sheekh maxamed jamaal ayaa ay u aragta badneed waxaan ku fiiriyey qori la xirxirayo oo haddana la- la furfurayo فيلم عجيب اه خاصة معسكركي شيخ بشير شيخ يوسف يا لوسو جبجبي وانا فريمات فربضن ايا دراي فريمات كدراي waxaa kamid ah inay اعداد la galo oo loo diyaar garo gaaladan wadankeena ku soo duushay insha Allah taala sida Ilaahay tabaaraka taala noo sheegay واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إلهي تبارك وتعالى قولكيس أنغا فرطونينو إن شاء الله تعالى إنان ما رقتي قالada u kacno la dagaalano wadankeena ka saarano insha allahu tacaala cid kale noo maqon ma lahan diintan ilaahi tabaaraka watacaala inaan difaan anagaa naga rabtaa jazaakum allahu khayran kulli insha allahu intaas horta waa walaalaha muslimiinta waa u sheegi lahaa waxaan fiirsanay mucaskarkii ugu- ugu dambeeyey ee sheekh bashiir aad iyo aadaan u faraxsannahay farxaddeena lama soo koobi karo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan nahay dumarka ku nool maxaafadada fullaay casarka ragga waxay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa sida shiishka ayagoo diyaargaroobaya u diyaargaroobaya cadowga inay la dagaalamaan filimkan loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaa baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaana loogu talagalay munaasabadda ciidulfidriga iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal muslimiin ah oo ku nool degmada buula fullaay iyo deegaanada ku dhow mahadsanid abu xasaan kataayib al ikhbaariya ayaa hadda baahisay filim cusub oo ah qeybta koowaad aflaam lagu soo bandhigayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah qeybtan koowaad waxaa lagu daawanayaa sida looga ciiday wilaayaadka kale ah baay jubbada hoose galgaduud hiiraan iyo shabeellaha hoose mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa walaaca ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta ee duleedka magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xilli ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab taqadum wanaagsan ka sameynayaan deegaanada degmooyin dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayay walaac xoogan muujinayaan saraakiisha kooxda riddada soomaaliya yaasiin fariye oo soo noqday taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in muqdisho iyo xabsi dusha ka furan ay ku noqon doonto murtadiinta wuxuu saadaaliyey in haddii mujaahidiintu sii wadaan taqadumka ay murtadiintu ku adkaa doonto sii joogista degmooyinka gobolka banaadir ayayna ku khasbanaanayaan inay diyaarada ku cararaana magaalada muqdisho haddii sida hadda wax ku sii socdaan ku sii socdaan xabsi kor ka bannaanay noqonee qofkii galayna xabsi ku noqonee muuqaallo ay faafisay mu'asasada alkataib ayaa muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo howlgalla ka fulinaya waddooyinka laamiga ah ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye iyo sidoo kale balcad iyo muqdisho arrinkaas oo qoobgariir ku riday cadowga alle tartan cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka furmay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maahir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya beerta shareecada degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayuu si rasmi ah kaga bilowday tartan cilmiyeedkan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee mujaahidiinta kaasi oo u dhexeeyey arday isugu jirtay wiilal iyo gabdho iska diiwaangelisay inay ku tartamaan funuun kala duwan funuunta lagu tartamayey waxay kala ahaayeen mutuunta iyo khadaabada oo xifdi ah su-aalo dhextaal ahna ay dhinac socdeen waxaana tartankaasi uu lahaa guddi ka kooban ilaa afar xubnood oo uu ka mid yahay al-ustaad abuu maxamed waxaana wax ka weydiinay muhiimadda tartanka iyo qayb ka mid a ahdaaftiisa
tartanka horta waxaa qabanaya maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin ahdaaftiisa waxaa ka mid ah in dhallinyarada awoodaha ku jira la soo saaro oo la kala ogaado dadka mawaahibta ilaahay uu siiyey dadka kale waxaa ka mid ah ahdaaftiisa mujtamaca ama bulshada in lagu soo jeediyo ahamiyadda cilmiga iyo fadliga ehelkiisu ay leeyihiin waxaa ka mid a in la muujiyo mustawaha tacliimka sharciga oo ka jira walaayadka islaamiga waxaa ka mid ummadda in la tacriibiyo aadna loo xoojiyo booska luqadda carabiga ay ku leedahay mujtamaca iyo taxsiilintiisa cilmiga oo taxsiiliyo waxaa ka mid a in dhiirogeliya waxxifdinta iyo kuwa waxxifdiya in awoodda mustawaha dadka maaragtay wax tacbiiriya aad kor loogu qaado dadkana la baro sida ay wax u jeediyaan ama fagaar uga hadlaan facaaliyaadka waxaa ka mid ah musaabaqo lagu tartamayay mutuun كنت علمك وحن وقت المسابقة مسابقة سنوية إن شاء الله تعالى ويان سنة كان وحال حولنا متونتا كوكوبا إلا تضوم متن يلا كوب يلا دورنا يدق يلا حولنا وحال تم هي حق خطاوة يترتنك يمارت أفتح لماذا سيا الله خد بيو أيضا فقاه لوس استاغو يلا تم يمك دمان وحق قيبات كبري ويلن لماذا قيبوض وكقيب قاتين هبا أبنا نكبروه
doorka gabdhaha ayaa si weyn uga muuqday tartankii ka bilowday beerta shareecada ardaydu ma ahayn kuwo la soo xulay balse waxay ahaayeen kuwo isdiiwaan geliyey oo aqoontooda fagaaraha la yimid waxay gabdhuhu qaateen mutuunta oo xifdi ah si su'aalana loo weydiinayey ragguna waxay qaateen fanniga khadaabada balse kaalintaas waxaa sidoo kale kula jiray gabdhaha inta aysan tartamadu gelin ayaan waraysiyo la yeelanay qaar ka mid ah wiilasha iyo gabdhaha ku tartamayey culuumta sharciga magacay waa maxamed xasan cali ay maxamed tartamo ayaa tahay maxaad ku tartamaysaa alkhadaaba waa gartay shucuurkaa ka waran tartanka weli maydaan gelin oo qaybtii gabdhaha ayaa socota dareenka farxaan dareen waa farxaan waa gartay maxaa rajeynaysaa tartanka inaad ka soo heyso guulaan gaaro rajeynaa waandhowahay magacayga waa yunis maxamed cabdiqaadir waxaan ku tartamaya fan lqadaab waa gartay tartamo ayaa tahay maxaa rajeynaysaa guulaan rajeynaya guulaan rajeynaysaa insha allahu tacala annagana guulaan ku rajeynaynaa magacayga waa mise cabdifataax aweys halkii ku sugan tahay caawa caawa waxaan ku sugannahay beerta shareecada oo ka dhacaya tartan shucuurkeena waa shucuur farxadeed aan uga soo qayb qaadannaba barnaamijka musaabaqada iyadoo ay joogaan magaalada kumanaan dumar ah ilaah subxana watacaala ayaana soo waafijiyey marka hore marka labaadna waxaan ugu dhiirigelisay mimbaru dacwa ilallah oo qabatay barnaamijkan oo hoos tagtay maktabu dacwa waxaaba guul ah inaan barnaamijkaa ka qayb qaadanno oo soo dhiirigelino oo soo diiwaangelino mimbarkana aan soo istaagno intaas ayaa guul ah magacayga waa hilaal qaybta tartanka khidaabada fanal ilqaa ka warrama dareenkiina farxadeed ee halkan
wallaahi alxamdulilah iska fiican yahay si aan u ogaanno dareenka dadweynaha waxaynu mikrofoonka al andalus la dhex marnay qaar ka mid ah ragga iyo haweenka goobta soo xaadiray hadda waxaan ku sugannahay beerta shareecada xadiiqatu shareeca ayaan ku sugannahay caawa meesha waxaa ka jira barnaamij beerta shareecada marka dadka bulshada dhammaan oo meesha joogaan waxay iskugu imaadeen waxaa waye ahdaaftaas dadka waxaad ka dareemaysaa markaa fiiriso barnaamijka aad bay ula dhacayaan oo ula bogsan yihiin oo waxaad arkaysaa dadkii oo wada aamusan oo dadkii wada dhegaysanayo qofkii su-aasha markii la weydiinayo oo magaciisa la yeeriyo waxay leeyihiin su-aasha markii la weydiinayo waa u diyaargaloowayaan bulshadan caawa meeshan joogta xaadiriinta waxay u yimaadeen inay ka soo qayb galaan musaabaqadaas cilmiga ah oo maaragtaa dhiirigelinta u ah bulshada muslimka ku nool degmada jilib khaasatan walaayaadka oo dhan ayay ka soo qayb galeen dadkaasi kuwii hore kan wuxuu uga duwan yahay kayfiyada loo qaadayo waktigii la iclaamiyey oo runtii aad u koobnaa oo la dhihi karo dadka musaabaqadan kasoo qayb gala waa dad aad u dhiiran maasha allah wabaarak allah calayhim maadaama aan weli lagu dhawaaqin natiijada tartanka guddiga ayaa shaaciyey in dib looga dhawaaqi doono wuxuuna tartanku ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan abaalmarinno ayaana la guddoonsiin doonaa dadka galay kaalmaha hore marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee tartan aqooneedkan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntiina dowladaha saliibiyiinta ah ee maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku amray murtad gurguurte in uu la heshiiyo xubnaha mucaaradsan ee kooxdiisa nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo hayaa kadib markii xasan gurguurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada uu ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka turkiga ayaa waxauu si deg deg ah looga yeeray xerada xalina isagoona halkaasi kulan kula qaatay safiirada dowladaha maraykanka iyo ingiriiska u jooga soomaaliya kulankani oo ahaa mid albaabadu u xiran yihiin ayaa safiirada reer galbeedka waxay gurguurta hordhigeen amar ah inuu si deg deg ah heshiis siyaasadeed ula galo maamulada riddada ee puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiinta riddada ee mucaaradsan kooxdiisa dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa u sheegay gurguurta inaysan wax dhaqaalaha ku bixin doonin doorasho aan loo dhammayn oo uu qabto sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inuu heshiis doorasho la galo mucaaradkiisa dowladaha gaalada ayaa dhinaca kale walaac xoogan ka muujiyay awoodda mujaahidiinta sii xoogaysanaysa iyo dhulka ay mujaahidiinta dhowaan la wareegeen oo ka tirsan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe halkaasoo lagu soo jebiyey maleeshaadkii murtadiinta murtad gurgurta ayaa dhowaan safar uu ku tagay dalka turkiga kala soo laabtay wejigabax kadib markii dowladda daaquudka turkiga uu ka dalbaday inay taageero militari oo hor la siiso dowladdiisa taasoo turkigu uu ka biyadiiday mahadsanid abusheyba guud ahaan warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu